waad mahadsantahay jelaniyow saacado kahor magaalada beleda xaawo ee gobolka gado oo dhacdo xaduuda degmooyinka mandheera iyo sidoo kale suufug waxaa ka dhacay fara xoogan oo markaasi loo adeegsaday miinada loo yaqaano remote controlka waxaana loo adeegsaday qaraxaasi gaari uu watay markaasi guddoomiyihii degmada beled xaawo yuusuf cabdiqaadir maxamed iyo sultaanti xilli uu markaasi marayay wadada
waa gartay marka qaraxu ma dhulka lagu duugay mise guddoomiyaha waxaa loogu xidhay baabuurkiis jelaniga waad maasan tahay qarax wuxuu ahaa qaraxa inta badan dhulka lagu duugo oo loo yaqaano remote controlka xilliga uu wadada marayay guddoomiyaha wuxuu qaraxaasi ku aasnaa dhulka goobtan waxay ahayd suuqa suuqii hore ee tacalayaasha isgoys wuxuu ahaa meesha muhiima marka loo eego isku socodka dadka iyo gaadiidka waa gartay khasaare maxaa ka soo gaaray marka
jilaniw khasaaraha hordhaca haatanba aan kusoo arkay goobtii qaraxa uu ka dhacay horta gaarigii gudoomiyaha uu watay qaybtii hore ayuu qarax uu saameeyey waxaana dhaawaca fudud uu kasoo gaaray saddex kamida ilaaladii gudoomiyaha degmada iyadoona gudoomiyaha degmada beled xawiyo subaantii uusan soo gaarin wax dhaawaca inkastoo dhaawacyada soo gaartay qaar kamid ah ciidamada ilaaladiisa ay yihiin kuwa aada u fudud ilaa imise askari baa ka dhaawacantay marka guddoomiyaha
waxaa haatan aan kusoo arkay indhahaygu markii aan degay goobta lagu daaweynayo shifo saddex kamid a ilaalada ciidamada gudoomiyaha saddexduba waxaa soo gaaray qarax dhaawacyo aada u fudud marka laga reebo hal nin oo haatanba la sheegay in xaaladiisu ay tahay mid kooma ku jirto xaalada guud ee magaalada waa sidee marka
xaalada guud waqti xadirkan aan kula hayo degmadu waa ay degan tahay inkastoo aan la maqlaynin wax rasaas ah balse goobtii qarax uu ka dhacay waxaa ku sugan ciidamada ammaanka ee degmada beled xaawo iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo maamulka degmada beled xaawo oo halkaasi ka wada baaritaano iyadoona haatan degmadu beled xaawo ay dib ugu soo laabatay dhaqdhaqaaqii inkastoo ay weli aad u yaryahay isku socodka dadka iyo gaadiidka maadaama weli goobtii qarax uu ka dhacay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ee degmada beled xaawo